بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان إيمانك هو إيمانك لقرار قرد وايا باللسان عربك لقره إي والتصديق الرمين وايا بالجنان قلبك لقرميه وجميع ما كي دمانتي سحا sugnaaday can rasuulillaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalama min asharci xaggiisii ka sugnaaday walbayaani kullu dhammaantiisii xaqun waaye waliimaanu iimaanku waaxidun waaye halley way ahluhu dadkiisini fii aslihi sawaaun waaye way saman yihiin watafaadulu kala fadlo badnaanta baynahum bayna almuuminiina bilkhashyati cabsi ayay ahaatay iyo wataqwa taqwo iyo mukhaalafati alhawaa hawda khilaafadeed ayay ahaatay iyo mulaasamati alwlaa kii habboonasho badnaa laasimidiisii waalmu'minuuna mu'miniintu kulluhum dhammaantoodii awliyaau raxmaani aleh raxmaanka ahaa owliyadiisii waaye wa akramuhum mu'miniinta kuwa ugu karaamo badan cinda allaahi allah agtiisii adwacuhum waaye kuwa uga dhicis badan waaye allah waatbacuhum u raacitaan badan waay lilqur'aani qur'aanka waay waliimaanu iimaan huwa iimaanku waxaa waay aliimaanu billaahi waaye allah rumayntiisii waay iyo wamalaa'ikatihi malaa'igtiisii la rumeeyo iyo wakutubi kutubtiisii warusulihi rusushiisii iyo walyowmi yowm yowmkaasoo alaakhiri dambe la rumeeyo waay walqadari qadarka la rumeeyo waaye khayrihi khayri lqadari qadarka khayrkiisii wa sharihi shari lqadariba wa xulwihi xulwi lqadari qadarka kiisii macaana iyo wa murihi midkiisii qaraar antaba min allahi alla xaggiisi inay ka ahaadeen la aamin la rumeeyo tacaala sareye wanaxnu anaga mu'minuuna wayn waan rumaynaynaa bidalika kaas niyahow la soo sheegay kulli dhammaantiisii laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin qof beenkiisii oo min rusulihi ka mid ah walanusadiquhum rumayn wanusadiquhum dhe waan rumaynaynaa rusushaasi oo dhan ee kullam dhammaantoodii calaa maakii dushiisa ku rumaynaynaa jaa-uu bihi ayaga la yimaadeen waay ahlulkabaa'iri min ummati muxamedin saxiix musanifku raxmatullahi caleyhi wuxuu leeyahay waliimaanu huwa aliqraaru billisaani waltasdiiqu biljanaan wuxuu kaga hadlayaa meeshaani tacriifu liimaan iimaanka tacriifkiisii ayuu rabaa inuu kaga hadlo meesha iimaanku wuxuu leeyahay tacriifuu leeyahay wuxuu leeyahay shucabuu leeyahay wuxuu leeyahay arkaanuu leeyahay iimaanku wuxuu leeyahay tacriif wuxuu leeyahay shucab wuxuu leeyahay arkaan intaasuu leeyahay meeshan hadda wuxuu rabaa inuu kaga hadlo iimaankii tacriifkiisii iimaankii hee tacriifkiisii wuxuu dhahay waliimaanu iimaanka huwa iimaanka aliqraaru waa qiritaan billisaani carabka wax laga qiro waayo watasdiiqu iyo rumayn waayo biljanaani qalbiga laga qiro intaas waaye ayuu dhahay tacriifkan waa tacriifkii xanafiyada waayo culamaa alxanafiya ugu weyn yahay imaamkii xanafiyada oo ah abu xaniifa tacriifka iimaanka ku tacriifiyeen waaye kaas ayuu ku raacay musanifkana raxmat ullaahi calayhi ku sheegay tacriifkaas kan waxaa waaye waa madkii oo marka ku tacriifinayaan xanafiyada abu xaniifa tacriifkiisii iimaanka ku tacriifiyey waaye tacriifkanin musanifka waa lagu intiqaaday ma aha tacriifkii loo yaqaanay ahlusunna waaljamaaca ma aha ahlu sunnaha iimaanka tacriifkiisii waxay ku tacriifinayaan saddex shay mid kolonsaday kow qowl billisaan iyo waictiqaad biljanaan iyo wacamal biljawaarix saddexdaasi kii oo kulunsaday ayay u yaqaanaan iimaan ahlu sunnaha waxay ku darayaan inuu ziyaadayo daacada ilaahay ku ziyaadayo ku nuqsaamayo macasida alleh yaziidu bitaacati wayanqusu bilmacsiya marka musanifka hadda laba keliya uu sheegay inuu yahay qowl iyo bilisaan iyo iqraa tatbiiqo biljanaan labadii buu sheegay wuxuu ka tagay ee qiritaan ee camalkii ku tagay wuxuu ka tagay camalkii ayuu ka tagay inuu ku daro ee ahlu sunnahadana marka waxay qabaan inuu camalka soo galaayo iimaanka camalka hee inuu soo galayo fi musama aliimaan hee walcamalu daakhilun fi musama aliimaan ay qaban ayaga tacaariifkay ku darayaan qowlun billisaan waictiqaadun biljanaani wacamalun bilarkaan yaziidu bitaaca wayanqusu bilmacsiya saasay ku darayaan saasaana sax ah selafkan hee sidaas ayaa laga soo naqliyey oo isku waafaqsan yihiin dhammaan arrintaasi arrintaasi ayay isku waafaqsan yihiin alimaamu alawsaaci raxmat ullaahi calayhi waxay ka soo naqlinayaan la'lakaa'i iyo ibnu bata iyo aajuri inuu dhahay laa yastaqiimu liimaanu ila bilqowli walaa yastaqiimu liimaanu walqowli ila bilcamal walaa yastaqiimu liimaanu walqowlu walcamalu ila bih niyaة muwaafiqaة liلsunnة wakana man madaa min salafina laa yufariquuna bayna aliimaani wاlcamali warkaasaa laga soo naqliyay waana ka sugan yahay wuxuu leeyahay laa yastaqiimu ma toosanaanayo aliimaanu iimaan hee mid toosan oo sax ah sidii la rabay ah ma noqonayo ilaa bilqowli qool haddii la socdo mooyaane ilaa bilqowli qool haddii la socdo mooyaane iqraar keligiisi hee ma toosnaanayo ilaa bilqowli iqraarun bilqalbi keligiis ma toosnaanayso ilaa bilqowli qool lagu daro mooyaane bilisaan ah walaa yastaqiimu aliimaanu waalqowl iimaan iyo qoolna ma toosnaanayaan ilaa bilcamali camal in lagu daro mooyaane walaa yastaqiimu aliimaanu walqowlu walcamalu intaasina ma toosnaanayaan saddexdaba ilaa biniyatin niyo haddii la helo mooyaane niyadaasoo muwaafiqatin waafaqsan lisunnati sunnada waay sunnada hee hadday waafaqsan tahay mooyaane wa kaana man qof wuxuu ahaa madaa tagay min salafina ka mid ah laa yufariquuna kuwa aan kala geynaynin ay ahaayeen ma kala saaraynin bayna aliimaani waalcamali camalka iyo iimaanka ma kala saaraynin oo camalka wuxuu ku jira hee iimaanka dhexdiisii fii musama aliimaani ku jira saasay qabaan ahlu sunnaha inuu camalka ku jiro iimaanka aan laga reebayninna waxaa ka mid a adilada loo daliishanaya qowluhu tacaala wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum alla ma ahaanin mid dayacayo iimaankiinii ma dayacayo iimaanka aayaddaas lagu sheegay maxaa waaye salaad way iimaanakum ay salaatakum salaadiini ilaa bayt lmaqdisi aada u dukunaysaan xaggeeda xaggiisii ilaahay ma dayacaayo salaadana he waa camal sooma waala samaynaya waay iyo xadiidkii abi hurayra oos bukhaari muslim soo saarayeen oo nebiga alayhi salatu salaam inuu dhahay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faafdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حديثكاسي إيمانك تعريفكيسي سدح دي سير رقن بواشيغي سدح رقن ليه إيمان صما تعريفكيسي رقن كواد محاوي قول باللسان حديثك وكجرة قول لا إله إلا الله rugniga labaad maxaa waaye ictiqaadun biljanaani soo ma walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkan xaggee ka dhacahe qalbiga wa midka saddexaadna rugniga saddexaad maxaa waaye wa camalun biljawaarixi imaadat ladaa can ariiqi waa ficil saddexdaasi baa lagu sheegay idan alacmaalu hee daakhilatun fii musama aliimaani tacriifka saxga ah hee sidaasii waayo taxriifka saxga ah sidaasii waayo qoladana markii iimaanka way ka saarayaan camalka waxay leeyihiin iqraarun bilisaani wa tasdiiqun biljanaani waay maxay daliisanaya ayagana daliillaan ma aha daliil la-aan ma aha waxay daliishadeen camalka iyo iimaanka waa kala labow ayay dheheen ayaga markay saas leeyihiin maxay daliishanayaan qowluhu tacaalaa hee waalcasri ina alinsaana lafii khusrin haye ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat aamanuu markii la sheegay waxaa lagu cadafay wacamilu saalixaat alcadfu fi laslina almuaayara alaslu fi lcadfi almugaayara asalka waxaa laisku cadafayn inay kala duwan yihiin waaye idan alacmaalu ayr aliimaan alacmaalu hay ayr liimaan ay dhaheen alacmaalu hayr aliimaan ayay leeyihiin alcafu yaqtadii almuaayara ay dhaheen sooma alcadfu walcadfu yaqtadii almuaayara saasa keensanay dhaheen haye hee acmaashii iimaanka waa lagu cadafay haddii acmaash iimaanka ku guda jiri lahayday hee laskuma cadafeen saasay leeyihiin shubahadoodii waay adilada daliishanayaan ayay ay ka mid tahay waar ahlu sunnaha way radiyeen qolkaasi qol sah ma aha asalka haddii uu yahay saasi waa dhici kartaa waa qaacidada asalkeeda waa sah laakiin cadafka meeshaani hee loolama jeedo cadafkii muqaayaradii lagama wado cadafka iyo muqaayarada lagama wado waxaa la yidhahdaa waa min baabi cadafi alkhaasi cala alcaam cadafkaani hee wa hada alcadfu min baabi cadfi alkhaasi khaaskii ala cadfay waxaa lagu cadfay cala alcaami khaaskii oo camalka ah oo gudub dhexgalayay ah iimaankii ayaa lagu cadfay cadafkaanina waa waa kaas waxayna la mid tahay arrintaasi oo kale qowluhu tacaalaa fiihimaa faakihatun wanaklun wa rummaan labada jinna dhexdood maxaa lagu sheegay faakihi iyo nakl wa rummaan haddana waa lagu adafay rummaan faakihi ma aha miya waa yahay waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam waxaa la mid yahay qowluhu tacaalaa man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa mikaala jibriil iyo mikaal malaa'igta ma aha miya maxaa la dhahay man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi haye wa rusulihi wa jibriila wa mikaala jibriil iyo mikaal hadga lagu cadafay malaa'igta soo maha maka ma malaa'ig ma aha miya wax kale miya ayaga maya malaa'ig le waaye waa min baab alcaddi fi lkhaasi cala alcaam idan sida saxda ah waa sida ahlu sunna ay marayaan oo ah in acmaasha iimaanka soo galayso idan qoladaani tacriifka iimaanka ku tacriifisay sah ma aha wa fuqahaa qolada la yidhaahdo alxanafiya ayaa abi xaniifa ayaa madhabkiisii oo fuqahadiisii ayaa loo nisbeeya qolkaasi qola ee kale ayaa ka dartayba jahmiye la yidhaahdo iimaanka waxay tacriifiyeen waxay dhaheen aliimaan waa almacrifa iimaanka siisi waa almacrifo bes jahmiye ayaa ka dartay waxay dhaheen alimaanu almacrifatu faqat waa barasho keligeed qolkaasina sahma waa baail haddii saas la yidhaahdo waxaa soo galayaa hee ibliis inuu yahay mu'min fircoon inuu yahay mu'min maxaa yeelay way yaqaaneen way qiran alla inuu jiro wajaxduu bihaa wastayqanathaa anfusahum laqad aclimta maa haaulaa ilaa rabu samaawaati tii nebi muuse u dhahi jiray u dhahaaya waa ninkii lahay fircoon way og yihiin ibliisna hee waa ku dhaartay fabixisatika waa aqrisanaa waa ictiraafsan idan qolkaasina waa baatil qoladaasi in la yidhahdo mumin waayo ibliis mumin waa in la yidhahdo fircoon mumin waa in la yidhahdo sax ma ah qolo kale ay waxay dhahaan iimaanka sidiisiibu waahe التصديق الإقرار باللسان واي الإقرار هي باللسان تصديق باللسان waxaa soo galaya munaafiqiinta munaafiqiinta ee iimaan mu'miniin ah ayay noqonayso saasana sax ma aha saasana ayagana sax ma aha idan qowlka saxiiga ah sida hore aan usoo sheegnay ahlu sunnaha ay qabaan waa wajamiicu maa kii dhammaantiisii iyo wajamiicu maa iyo wajamiicu maa kii dhammaantiisii waay saasa ku xigta sooma wajamiicu maa kii dhammaantiisii mubtada ka dhig wajamiicu maa kii dhammaantiisii oo saxa ansaxay ee sugnaaday lafdiga saxa laba macno waa loo isticmaalaa saxa bimacnaa saxiix hee muqaabilu xasani wadaciif laga wado midkee ee ka duwan oo xasan iyo daciif wajamiic marka saxa lafdigaasi waxaa lagu dilaaga laba macne in lagu wado saxa bimacnaa saxiixun muqaabil hee alxasan wadaciif kii saxiixigii ka hor jeeday saxiix ay ka hor imaanayay ama ka hor jeeday ama ka loo kala qiibinayay xasan iyo axaadiista saxiix iyo xasan iyo daciif marka qaar saas waa loo isticmaala macnahaas marna waxaa loo isticmaalayaa saxa bimacnaa habata waa sugnaaday oo markaas saas markii la yidhahdo yadkhulu fiihi alxasanu wsaxiix labada way soo galayaan wax alla lu ansahay oo dhan waay sidaasi waa hadda meeshaan marka maxaa laga wadaa he saxa bimacnaa habata idan yadkhulu fiihi saxiixu walxasan inta way soo galaysaa wajamiihumaa kii dhammaantiisii oo saxa sugnaaday ayaad dhahaysaa can rasuulillahi aggiisii ka sugnaaday sala allahu alayh waala alihi wasalama min asharci sharciga ah iyo walbayaani caddaynti ah kulluhu kullu maa maagaasi kulligiisii xaqun waaye xasan ba ha ahaado saxiix ha ahaado lama kala qaadayo axad ha ahaado mutawaatir he ha ahaado kulligiisi waa xaq waay in axaadiista loo kala qaado mutawaatir iyo axaad fi lcaqiida looma dariisanayo mutawaatir mooyaane ilaa axaad looma dariisanayo waa waa taqsiimkaasi ama tafriiqaasi waa taqri tafriiqun bidciyun waay oo ka yimaaday falaasife waxyaabahaasay samaynayaan islaamka in shareecadiisii lagu kala qiibqiibiyo la rabo ama dadka ulamaa dadka culamaa salafi oo mustalaxa markay ka hadlaan kala taqsiimkaasi waxay ula jeedaan min xaytu hee alfahmi inuu jiro oo taqsiim noocaasi inuu jiro axaadiista in dadka la fahamsi keligeed mooyaane ma aha ictiqaad ahaan axkaamta keligeeda loo dariishanaya ictiqaad looma dariisanayo ulama jeedaan sida saxiiga ictiqaad iyo xakaam labadaba camali iyo cilmi labaga waa loo daliishanayaa waliimaanu iimaanka waaxidun hallay waaye wa ahluhu dadkiisiina fii asli asli liimaani sawaaun way sameyn yihiin uu dhahay musanifka antan waa lagu qabsaday warkaanin musanifka waa lagu mulaaxadeey oo waa lagu qabsaday oo iimaankii inuu hallay uu yahay aan kala badnayn dadkiisiina hee asalka iimaanka ay ku siman yihiin qoolkaasi sax ma aha qoolkaasi waa qool mukhaalifun limadhabi salafi lictiqaadi ahlisunati waljamacati khilaafsan wa waxay aaminsan yihiin amay qabaan ay ictiqaadina ahlusunnaha in iimaanka kala fadlo badan yahay dadkiisiina ay kala fadlo badan yihiin haddii iimaanka mid way dadkiisiin asalku waa ku siman yihiin la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa hee dadka ka shaksi min annaasi iimaankiisa inuu ka iimaani abibakar la mid yahay ka shaksi min annaas inuu iimaankiisii ka iimaani abibakar uu yahay shaksu min annaasi iimaankiisii ka inuu ka iimaani abibakar la mid yahay ka dhalanaysa waa yahay ka shaksi shaksu min annaasi iimaankiisii ka iimaani rasuuli llahi sala ly slam ina mid la mid yahay shaksu min annaasi iimaankiisii ka iimaani jibriil inuu la mid yahay ya iimaanulfaasiq inuu la mid yahay ka iimaani hee jibriil taasaa ka dhalanaysa taasna sax ma aha markaasina e war saxa ma aha bal iimaanku wuu kala sarreeyaa dadkiisiina way kala sarreeyaan waa lagu intiqaaday warkaasi musanifka raxmat ullaahi calayhi waa lagu intiqaaday iimaanku waa ziyaada dadkiisiina e waa ku kala ziyaadsan yihiin ku kala ziyaadayaan waay waliimaanu waaxidun buu dhahay wa ahluhu dadkiisiina fii asli asli liimaani sawaan waa ku siman yihiin watafaadulu kala fadlobadnaanta baynahum bayna almuuminiina muuminiinta dhexdoodii ay kala fadlo badan yihiin hee bikhashyati ay ahaatay khash- khashya khashyada ayaa ku kala fadlo badnaanayaan ayuu dhahay khashyada ayaa ayay ku kala fadlo badan yihiin mooyaane isku mid wayuu leeyahay inta kale waayahay khashyadu waa alkhawfu almulaazimu lilcabdi layihahda alkhashyatu waa alkhawfu almulaazimu lilcabdi khashi waa absada oo qofka laazimayso addoonka laazimayso waay almuraadu bilkhashyati waa alkhawfu almu- almulaazimu lilcabdi khoofka mar walba addoonka laazimayo ayaa laga wadaa oo ilaahay uu dhahay falaa takshawhum wakshawnii inamaa yaksha allah min cibaadihi alculamaa kaasaa laga wadaa iyo watuqaa taqwadan meeshaani waxaa laga wadaa alcamalu asaalixu aladii yataqi bihi cabdu naara jahannama taqwadana waxaa laga wadaa meeshaani walmuraadu bitaqwa fahuwa alcamalu asaalixu aladii yataqi bihi alcabd aladii yataqi bihi alcabdu aladii yataqi bihi alcabda aladii yataqii bihi maya alcabdu naara jahannama midka oo doonka kaga dhowrsanaayo naarta jahannamo fahuwa alcamalu saalix waa camalka fiican waafaqsan ikhlaas iyo laga helay itibaac aladii kaasoo yataqii ku dhowrsanaayo bihi maaga alcabdu oo doonka naara jahannama jahannama naarteeda kaga dhowrsanayo waa saasaa laga wadaa idan marka bilkhashyati ay ahaatay watafaadulu kala fadlo badanaanta baynahum bayna almuuminiina muuminiinta dhacdoodii ahaatay bilkhashyati cabsi ilaahay laga baqay laga cabsanayo ayay ahaatay iyo wataqwa taqwo ilaahay laga dhowrsanayo laga baqay ayay ahaatay wa mukhaalafati alhawa ayay ahaatay hawada khilaafadeedii hawadaadii inaad khilaaftid hadday khilaafto haqa wuxuu saaraya qoladii ilaa oo hawadooda ka dhigtaan ilaa hawa afarayta man itakada ilaahahu hawaahu lamaraw hawada haddii ay lisku daayo halasa kugu rid kugu tuuraysa iyo mukhaalafati alhawaa hawada khilaafadeedii ayay ahaatay kala fadlo badnaantoodii iyo mulaasamati alwlaa kii habboonasho badnaa khilaafadiisa naftirkiisa kii owlaa naftirkiisa in la khilaafo kii owliga ahaa hee in naftirkiisi hee la laazimo dheh kii owlaga ahaa habboonaa in la laazimo waayo kii fiicnaa laga wadaa kii hooseeye in laga tago camalka kii owliga ahaa ee in la laazimo mulaazamat alowla waay waay bimacnaa alistimraaru fi lafdali waaxsana laga wadaa alistimraaru ay alistimraaru fi lafdali waalaxsani kan fadli badan oo wanaaga badan in la daa'imo ayaa laga wadaa taas ayay ku kala saraynayaan mooyaane am iimaanka halle oo asalkan muuminiinta ay ku samayiin u dhahay ayuu dhahay musanifka laakiin waa lagu intiqaaday warkaasi war ahlu sunnaha waafaqsan yihiin ku waafaqsan yihiin ma ahan waalmuuminuuna muuminiintu kulluhum dhammaantoodii awliyaau raxmaani allihii raxmaanka ahaa owliyadiisii waaye muuminiinta oo dhan mu'min oo kasto hee ee ilaahay rumeeyey ilaahay ka baqaayo ilaahay owliyadiisii waaye saas sheekhu ibn taymiya raxmatullahi alayhi wuxuu dhihi jiray man kana lilaahi he taqiyan kana man kana taqiyan kana lilaahi waliyan man kaana qofkii ahaaday taqiyan mid ilahay ka baqayo kana lilaahi waliyan ilahay weligiis u ahaaday qofkaas weligii allena shuruuduu leeyahay shuruudiisii waa laba shardi weliga alle laba shardiuu leeyahay aliimaanu wtaqwa iyo hee an yamuuta cala aliimaani wataqwa haddana kow in laga helo horta iimaan iyo taqwo haddana inuu ku dhinto taqwadaasiyo iimaankaasi labadaas sharduu leeyahay labadaas shardi ilahina waa sheegaye alaa ina awliya llah ilaa khawfun calayhim walaam yazanun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun aliimaanu wataqwa horta in laga helo koow labo an yamuuta calaa dalika inuu ku dhinto arrinkaasi dushiisi inuu ku dhinto miisaankaasa loo fiirinaya qof kasta oo wili alla wili alla nahay oo dhahay in warkiisii hee lasha qaato wili waay la dhahana ma aha qof allaal qofkii sifadaasi laga helo wili waaye waa la dhihi karaa laakiin bi- bicaynihi ma la dhihi karaa horta qofkan wili ilaahayaa tahay adama dhihi kartaa maya ma dhihi karto maxaa yeelay wuxuu ku dhimanaya ma ma ogtahay maya ma ogid qofkii saas laga helo wili alla waaye waa dhihi kartaa laakiin adiga bicaynihi maya sifadaas qofkii laga helo waa ilahay weligiis laakiin shacaynihi maya wax allaal qof allaal qofkii oo khawaariq ulcaada samaynaya oo dhanna weli ma dhihi karto ilaahay weligiisii ma dhihi kartid sidii qowlkii imaam shaafici laga soo nagliyay muxuu dhihi jiray idaa ra'aytum arajula- arajula yamshi cala almaa'i wayadiru fi lhawaa'i falaa taqtaruu bihi xataa tucriduu ama tacriduu amrahu cala alkitaabi wasunna Ah, idaa ra'aytum arajula nin haddaad aragtaan Eh, nin nin maxaa loo dhahay naag wili ma noqonaysa miya waa soo galaysa laakiin min baabi taqliib waay sooma Ah, anta badan dhibka waa u badan sheegashada ragga u badan idaa ra'aytum rajula haddaad aragtaan yabshi asagoo ku soconaa cala almaa biyo dushood biyahaan dushooda isku soconaa wax asag ku soconaan uma jeedid ma arkaysid way webigii waa iska dulmarale bad waa ku soconaa le lugihiis le waay be wax kale uma jeedid doon ma saarna markab ma saarna waa iska soconaa waad aragtaan waad dhici kartaa haddaad aragtaan wayadiru fi lhawaa hawada ku duulay hawada halkaasu mara nin waay waa ujeeda waa kaas waa duulayaa haye haddaad aragtaan falaa taqtaruu bihi ha ku kadsoomana ha ku kadsoomin waayo waxbaa ku kadsoomin ninkaas wili waay hadhin xataa tacridu ilaa aad u bandhigtaan hee amrahu amarkiisii ninkaas amar camalkuu samaynayo cala alkitaabi wasunna haddii ninku toosan uu yahay kitaabkii sunnada yahay waxaan dal waxaad leedahay ha weli ilaahay waa ninkaan waa la dhihi karaa owli ilaahay inuu yahay nin camal fiican ma dhihi karo waa la dhihi karaa marka owlida looya saas ee inay ku sifo karto ku sifoobi karto waa dhici karta waay Mm. saas inay ku sifoobi karto waa dhici karta waaya idan owliyadana waa qaybsanta soo ma awliya araxmaan iyo awliya shaydaan yaa kitaabka alifay maxaa la dhahaa alfarqu bayna awliya araxmaan awliya shaydaan kitaab aada u muhiim u fiican alfiirso kulli ka hadlaya waxay xaqa iyo baatila waxyaabaha ayaga sameynaya qaarka inta sarcaadka kulli sheega والمؤمنون مؤمنين كلهم دمان تودي أولياء الله أولياء الرحمن الله الرحمن كأها أولي دي سواي كل واي أولي دي سواي وأك- وأكرمهم هي مؤمنين تمت وكرامة بدن عند الله إلهي أكتيسي أطوعهم واي متك إلهي وادس بدن واي كان الله أكتيس مؤمنين وكرامة بدن وحواي كان إلهي وادعنا واي إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأتبعهم كان ورعي تنبذن واي للقرآن قرآنك مذهب إيو هي وحيابها سي تقليدات إيو كفو قادي أو كتابك الله هي كدقي إيو سنة النبي عليه الصلاة والسلام كاسي أيا إلهي أكتيس إيو كرام بذن وأتبعهم كان ورعي تنبذن مؤمنين للقرآن واي waliimaanu iimaanka huwa iimaanka aliimaanu billaahi waaye muxuu ku tilmaamay markaan arkaanul iimaan waaye tacriifkaa soo marnay shacab uu leeyahay iimaanka shacabkiisina waa meega waay lixdan iyo toddoba eh, toddobaatan iyo dhowr ama lixdan eh, toddobaatan lixdan iyo dhowr labadaba waa soo aroortay shacabtaas uu leeyahay shacabtaasne naftirkeedu waxay leedahay darajaad soo ma shacabtuna darajaad ay leedahay wali kan hadma wuxuu ku tilmaamaya marka arkaan iimaani ku tilmaamaya waliimaanu iimaanku wa iimaanku waxaa waye aliimaanu i rumayn way billahi ilahi lon rumeeyo maxaa soo galaysa afar wamalaaikatii malaaigtiisi lon rumeeyo maxaa soo galaysa afar wa kutubii kutubtiisi lon rumeeyo waxaa soo galaysa afar warusuli rusushiisi lon rumeeyo waxaa soo galaysa afar walyawmi alaakhir- walyawmi maalintii in la rumeeyo alaakhiri dambe waxaa soo galaysa saddex walqadari qadarkii in la rumeeyo waxaa soo galaysa afar waxaan dhan ee ibnu uthaymiin raxmatullah alayhi caqiidatul wasitiya si fiican uga hadlay kulligood waayahay ee shaarix naftirkiisii waa tilmaamaya walqadari khayrihi khayri lqadari qadarka khayrkiisi iyo wa sharihi shari lqadari qadarka shartiisii had qadarkii hadda ayaa damiirkan kagelo celinaya ha khayrihi xaglinaya qadarkii wa sharihina khayrihi khilaaf kama taagna wa sharihi laakin qadarkii ilaahay ficilkiisa waay. waa soo maray soo ma haddana ilaahay ficilkiisii maa shar ku jirto maxaa laga wadaa he bimacna almaqduur waay kan la qadaray kan he la qadaray waaye xadiidka ku soo aroray sidaani xadiid kalena waa soo aroray washaru laysa ilayka walkhayru bi- bi- kulluhu biyadayka walkhayru he washaru laysa ilayka xadiidkan wuxuu leeyahay xadiidkan eh, lafdigaana xadiidka ku imaadeen wuxuu tilmaamayaa ها شر خيره وشره شر جمعنا حديث قسمه لي والشر ليس إليك كان أتو أنتم من بالقدر خيره وشره ها
ما لو فيديو شر ما يا بالنسبة تعمل ما لو فيديو أكو الشر لي كيوي خيري وشري خيره وشره مع الوضع بالنسبة لما عارف ما لو فيديو هذه لو فيديو أو هذه لو فيديو مع الوضع مقدورك أنا kan maqduurka waay aan loo lanoo qadaray oo kuwa nagu dhacayo marka aniga hagan loo fiiri waay waa la dhahaye he washaru laysa ilaykana شر ليس ذكر معناه الله تعالى أفعاشي سوى washaru hee laa yunsabu والله ilayka shar xagga adi looma nisbaynayo waay waa la dhahay waayahay shaarixu daxaawiyana wuxuu oranaya hee washaru laysa ilayka waxaa laga wadaa ay hee laa تخلق شرا محضا واي. فإنك فإنك لا تخلق لا تخلق شرا محضا بل كل ما تخلقه فيه حكمة سأصورنا يا صحوة وعلى قوة والشر ليس إليك عديد كاسي أي فإنك ألو أديك لا تخلق ما أبو رئيس شرا شر محضا أسافئة وح أيضا وحكمة كجر تبعي سنجرين بل كل ما وحي وح الله الوحي تخلقه أديك أبو رئيس في دارس حكمة كجر تبعي sidaasi ayuu tilmaamayaa waana saasi waay hadde sharta meeshani yani maqduur waay wax alla wax ilaahay abuuray xikmadaa laga leeyahay soo ma saas le waay wa xulwihi m- midkiisii oo macaan ah iimaanku waay wa xulwihi xulwi qadari dheh qadarka midkiisii macaan ah iyo macaanka maxaa laga wadaa wixii khayra qofka jecel yahay laga wadaa iyo wa murihi muri qadari qadarka midkiisii oo qareer oo qofka dhibsanayo waxaan lagu dh- dhahay waay oo ku dhacayn min allahi xaggiisa inay ka ahaadeen tacaala sareeye min allaahi ilahi xaggiisa inay ka ahaadeen tacaala sareeye wa naxnu una- anago muminuuna wen waan rumaynaynaa wa naxnu yaa waaye macshara ahli sunnati waljamaca muminuuna waxaan rumaynaynaa bidalika kaas iimaankaasi kulli dhammaantiisi la nufariqu ma kala saarayno bayna axadin qof oo min rusulihi bayna axadin koox iyo jamaaco oo min rusulihi ka mid a ma kala saarayno waay axad maanaa koox laga dood meeshan ma kala saarayno rususho dhan hee wixii ilaahay nooga qisooday qur'aankiisii hee iyo wixii kale aan nooga qisoonin dhammaan waan rumaynaynaa hal nebi ama hal rasuul qofkii beeniyey wuxuu dhibid yahay rususha oo dhan asigoo uu beeniyey idan wixii qur-aanka nooga qisooday oo ah meewa inta qur-aanka nooga qisooday shan iyo labaatan waay shan iyo labaatan qur-aanka noo qisooday wixii kalena waan rumaynaynaa wixii daliil ku soo aroray ma- magaciisiina waan rumaynaynaa wixii daliil aan ku soo arorin he waan ka gaabsanaynaa wixii daliil aan sheegin haddii la yidhaahdo nebi noocaas nebi oo fulaan la dhahaaya ayaa jira haddii lana dhaho maxaan odhanaynaa ma jiri ma dhahaynaa waa jira ma dhahaynaa waxaan dhahaynaa nebi kastoo ilaahay he nebigiisii ah waan rumaynaynaa saasaa odhanaysa mana diidayso mana anfinayso haddii daliil aad u ahaynin waayahay hal ka mida qofkii beeniyey muxuu muxuu limid yahay marka isagoo beeniyey waman kadaba biwaaxidin min arusuli faqad kadaba bijamiici rusuli dhahan waa qaacidaba ya waman kadaba biwaaxidin min arusuli faqad kadaba bijamiici rusuli alluna ilaa beeniyey ninkaasi wanusadiq waxaan rumaynaynaa hum rusushii kullahum dhammaantoodii calaa maakii dushiisaan ku rumaynaynaa jaa-u wayagan la yimaadeen bihi maagan waaye waahlulkabaa'iri min ummati muxamadin